deegaanka buulobartire ee jubbaland iyo weliba lakishiidhikay mashruuca kukabadowka xasradooyinka ee laahugawi ee c r b kaasoo isku kaaladahayaan wasaaradda qorsheynta jubbaland wasaaradda beeraha iyo wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya mashruuca kanaalka waraabka beeraha ee buulobartire iyo weliba wasishiidhikay wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka jubbaland ooay wehelayaan wasiiro iskuduwaha mashruuca iyo sidoo kale agaasimayaal wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka jubbaland oo ku hadlay shidhiga mashruucan iyo sheegay nin mashruucii ku faa'iidaysan doonana soddon kun qoys oo soomaaliye waxaan maanta halkan ku dhacdhigaynaa annagoo ka wakiila madaxweynaha dowladda jubbaland mudane axmed maxamed islaan iyo dhammaan xukuumadda kanaalkii weynaa ee luglow area ee buulabartire oo loogu talagalay inay ka faa'iidaysato ugu yaraan labaatan kun soddon kun oo qoys oo soomaali ah hadday tahay beero hadday tahay xoolo hadday tahay cabbitaan hadday tahay nolol magaalo muddo badan baa kanaalkan lagu qariibay shan sannadood baan daba joognay ilaahay baa ku mahadsan inoo suurageliya maanta in shaqadiisii maanta la dhagax dhigo oo la bilaabo waxaan leeyahay hambalyo waxaan rajaynaynaa kuwo kale oo isaga la mid a ama ka sii baaxad weyn in dalka laga hirgeliyo inaan ka baxno baryada ujeeddadu ay dowladdu leedahay waxaa weeye webigiiyo geedaha madow inoo maraya dadkeenna inay halkaa ku qaqaawan yihiin ooy habeenii maalin tuugsanayaan dowladda jubbaland kuma qanacsana waxaa halkaa ka muuqda afartanka kun kontonka kun ee qoys ee maanta luglow iyo eeriyadeeda ku dayacaneed soomaaliyeed ayadoo arrintaa ka duulaysaa juhdi badan la geliyey laga bilaabo madaxweyne ilaa wasiirada ku shaqada leh in kanaalkaani uu suuro galo ilaahayna waa suuro geliyey waxaan rajaynayaa in laga faa'iidaysan doono waxtar dadka iyo dhulka iyo wax waliba xoolaha uu u yeelan doono wixii aan ka tegey saaxiibaday baa ku daraya waxaan leeyahay hambalyo maalin wanaagsan ee u soo hoyatay ummadda soomaaliyeed ee deegaankan deggan waxaan rajaynaynaa cid kasta oo bili'aadana oo na kaalmaynayso inay nagu kaalmayso inaan wax qabsanno inay nagu kaalmeeyaan inaan beerahannaga beeranno xoolahannaga ay biyo helaan dadkannaga uu biyo helo inay nagu kaalmeeyaan kuwii bixiyey lacagta lagu maalgelinaya kanaalkaanna waa u mahad celinaynaa hadday tahay nimankii beesha caalamka ee dhaqaalahan bixiyey hadday yihiin wolbank oo ka wakiila beesha caalamka hadday tahay dowladdii jubbaland ee juhdiga gelisay inta waa u mahad celinaynaa ilaahay baa mahadleh aad baad u mahadsantihiin kanaalka waraabka deegaanka waqooyi ee jubbaland iyo weliba uu saabrishay diiraya li kilomitir walibana lanka taragelay inay ku faa'iidaysadaan dadka beeraleyda ee ka nool deegaanka waqooyi ee jubbaland